iyadoo marba marka kasii dambayso haysoo badanayso dhibaatooyinka ah ay aadamuhu u geysanayo deegaanka islamarkaana ah ay sababtay isbeddelka ku yimid cimilada ayay wasaaradda cadaaladda iyo tasduurka ah ay kasoo saartay awaamir adaga oo la xiriirta kuwa dhirta xaaluufiya iyada oo laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ah dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac ayaa ka hadlay tallaabooyinka laga qaadayo cid kasta oo lagu arko iyada oo samaynayso ficilo lid ku ah deegaanka sharcigana lala tiigsan doono waxaa la socotaan in waddankeenna ay ku socoto isbeddel badan isbeddelkaas isbeddelka cimiladaa la yidhi cimiladaas markii geedihii la jaro abaar baa dhacaysa mar haddaad baa imaanaya mar haddabaylaa imaanaya marka weligeen waxaan ku jiraynaa inaanaan digin oo dhib inagu dhaco oo xoolihii xataa baaba-aan xooluhu geedahay ku nool yihiin isbeddel baa diinta lagu sameeyey oo waxaa la leeyahay isbeddelka diinta oo dadkii dawaad rataan oo qaar baa gaalaha oo la laynaya dadkii soomaalida islaamka ahaa oo kafac kafala islaamka u ahaa waxaa leeyahay waa waa la biraynayaa waa isbeddel diinta ay ku dhacday isbeddel dadkii intii soo haray waa lagu sameeyey waa la tahriibinayaa ciyaalkii waa la qaadayaa gaari baa lagu qaadaya waxba lagaama rabo soo bax ilaa libiya la geenaya cunugaagiioo la garaacayo oo leeya labaatan kun oo dollar baa loo haystaa subaxa dambe arkaysaa waa la tahriibiyey waa isbeddel qayb ka mid a diintii waa la tahriibiyey isbeddel baa lagu sameeyey dadkii wixii soo haray waa la tahriibiyey geedihii waa la jaray oo mataqaanaa isbeddel ciimala lagu sameeyey dabaylo iyo abaaro iyo daadad baan ka bixi weynay marka wasaaraddan wasaara shaqada ay hayso waa shaqo aada muhiima dadka u ah dowladihii hore dhuxusha waa la jari jiray waana la dhoofi jiray waa laga ganacsan jiray laakiin waxaa laga jari jiray saddex boqol oo kilomitr meel magaalada u jirta oo kaymaa baa jirta halkaasaa laga jari jiray laysin bay lahaayeen dadka macnaha jara dowladdu way kontarooli jirtay canshuurra waa laga qaadi jiray sida loo dhoofiyey inta la jarayana wax dowladdu ay waxay ahayd qoondaysay hadda waxaa timid in geedihii magaalada geesaheeda ahaa laga bilaabo ilaa iyo saddexdii boqol oo kilomitr xagga loo wado oo geed yar iyo geed weyn aan waxba la reebin waad ogtihiin geedaha geed waxaa jira hal milyan boqol sano saddex boqoloo sano geeda waxaa jira baxa hadda quracoo kale maaha wax horey kusoo noqda maaha wakti dheer buu jira galoolkao kale sidoo kale marka giddi waa la jaray jaridda waxaaba ka sii jaran waxaa la keenay mashiinno geedka saas loo saaro qararac goynaya oo maantii dhowr boqol oo geed hal qof jarayo marka dadka noocaasa oo aan u danaynayn ummadda de wixii dadka wada lahaana goynaya dhibaatadiina dadka uga tegaya horta inaad iska qabataan oo shacab iyo dowladba aan wada qabanno aada bay muhiim u tahay